isagoo waraysi siinaya idaacadda al andalus oo ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waaliga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan sheekh guuleed abuunabhaan ayaa kaga xog warramay dagaallo lagu dhiigbixiyey ciidamo isku dhaf ah oo ka tirsan dowladda federaalka iyo mooryanbeeleedka macawisleyda ee uu hogaamiyo cali jeyte kuwaasoo dhacay maalintii shalay iyo maalinta ku xigtay iska horimaadyada foolka foolka ah ee dhex maray ciidamada mujaahidiinta iyo ciidamada dowladda federaalka ayaa ka dhacay gobolka hiiraan gaar ahaan bariga sheekh guuleed ayaa xaqiijiyay in dagaaladii dhacay ay ku hobteen toddobaatan askari oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo ka tirsan askarta dowladda federaalka saanado militari gaadiid dagaal iyo kuwo kalena ay ku gubeen wuxuuna intaa ku daray waaliga in goobihii lagu dagaalama ay gacanta ugu jiraan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab cadowga dhib badan baa ka soo gaaray hadday tahay naf iyo hadday tahay maal guud ahaan cadowga hadda inta annaga aan xaqiijinnay suuragalna ay tahay in ay ka badan karto waxa gaaray waa toddobaatan iyo shan dhimashaya isugu jira dhaawac oo dhimashadu ay tahay inta annaga hadda aan ogaanay labaatan iyo siddeed dhimasho ah bay hadda marayaan inta kalena waa dhaawac ee hub khaniimo oo laga qaatay waa jira gaadiid oo dadka mujaahidiinta gacantooda soo galay waa jira mid laga gubay waa jira marka inta hadda ay ogaatay wilaayada islaamigu waa intaas cadowga waxaa soo gaaray khasaaro ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku riday oo uu u mariyey gacmaha mujaahidiinta goobihii lagu dagaalamay say u dhan yihiin iyo kuwa u dhowdhowba waxaa gacanta ku haya mujaahidiinta cadowgu goobaha hadda ilaa shala dagaallada ay ka socdeen ilaa afar goobood bay ahaayeen dhammaantoodna u dhow deegaanka loo yaqaano beera yabaal oo ah qaybta hadda weliba bariga u badan dagaalka wuxuu u badan yahay bariga laamiga intuba ilaahay subxaanahu wa tacaala cadowga waa uu ku jibiyey dhammaantoodna meelihii ay horey ugu imaadeen iyo meelo ka sii fog bay gaareen intii carartay intii dee dhimatay ama meesha ku bakhtidayna bakhtigooda meelihii buu yaallaa qaybo ka mid ahna ayagaa qaatay allahna ku mahadsan subxaanahu wa tacaala waxa uu isbarbardhi qoto dheer ku sameeyey sheekh guuleed abuunabhaan gulufka colaadeed ee uu buun kaga dhawaaqay xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka kaasoo ka soo bilowday wilaayada hiiraan sheekha ayaa dhinacyo kala duwan ka eegay gulufkan iyo xamladii hore ay ku fashilmeen markii la fiirsho xamladii hore iyo midda hadda maanta ah dhinac markii laga fiiriyo waa isku mid dhan markii laga fiiriyana wax badan bay ku kala duwan yihiin dhankay isaga midka yihiin labaduba waa laba xamlo oo shaytaani ah waa laba xamlo oo xaq la dirir ah waa laba xamlo oo dadkii la baabi'inaya cadowga saliibiga ah iyadoo loo adeegaya dadkii soomaaliyeed wiilashii soomaaliyeed inta caqliga laga xaday sharaftoodii lagu dheelayo naftoodii la baabi'inayo maalkoodii la baabi'inayo dadkii aan wax garanaynin oo dhan la khalday oo halkaas waxay isaga waafaqsan yihiin kulli waa wax wada adeegaya ibliis waxaa kaloo labadaba isku waafaqsan yihiin oo kale waxay ahaayeen laba xamlo oo aan labadaba wax qorsho a lahayn tii horena qorsho ma lahayn tan maanta ah qorsho ma lahan waxa ay ku kala duwan yihiin marka waxaa weeye cadowgu waagaas wax un baa jiray tabar ah hadday tahay saliibiga caalamiga ah iyo wixay ka helayeen hadday tahay ayaga iyo isku duwnaantoodii xoogaa un wax un baa la dhihi karay waxbaa yaro jiri karay ama maanta tan waxa ay ugu duwan tahay waxaa weeye ayada oo waxaasoo dhan ay ziro yihiin
si kastaba ahaatee waraysigan uu bixiyey sheekh guulad abuunabhaan waaliga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa ku soo aadaya xilli maalmihii lasoo dhaafay dagaallo qaraar oo lafajabis ah oo lagu jibiyey ciidamada dowladda federaalk ay ka dhaceen gobolka hiiraan kuwaasoo ay soo qaadayeen ciidamo gadaal laga soo riixeeyay oo laisku soo ururiyey wilaayada hiiraan ee bartamaha soomaaliya ayaa lagu xasuustaa inay martigelisay weeraro malaaxiim ah oo dharaarcad lagu jiiray xirooyin fara badan kuwaasoo ay ku sugnaayeen qaybaha kala duwan ee ciidamada dowladda federaalka iyo maleeshiyaadka macawisleyda kuwaasoo markii hore dagaalka ugu dagmaysan dareerta yar oo u ballanqaaday madaxweynaha dowladda federaalka kadib markii looga baxay ballanqaadyo badan oo ay u hanqaltaagayeen iyagoo raxan raxan ah oo qorayaashooda ay garawaxsan yihiin waxay isku soo dhiibeen wilaayada islaamiga ah ee hiiraan